bismillahi raxmaan raxiim aada mahadsan tahay runtii baadhada waxaa ka jiro runtii shir ka soconaya baryahanba la doonaya in maamul loogu sameeyo saddexda gobol waa saa sheegtay maantana yani guddigii xilkamada shirgudooyinkaasna ay ku dhawaaqeen in ay doorasho yani maanta ay dhici doonto doorashadii madaxweynaha lagu tartamayo maamulka saddexda gobol dhanka kalena waxaad moodaa weli maamulkii lixda gobolna in isagana weli baadhabo uu joogo oo khilaafkii uu jiro madaxdii dowladda ugu saraysayna horey shirkaas yani ugu soo saartay baaq inuu joojiyo hakad la geliyo saaka guddoomiyaha baarlamaanka haddana isaan maqlaya dabcan soo saaray waa saxaafadeed uu sheegay natiijada kasoo baxaysa shirka baadhabo in marna aysan dowladda aqbali doonin dowladdan ay ku baaqaysa in la hakiyo marka runtii siyaasado isdiidan unbaa waxaad moodaa inay ka taagan tahay hadday qolooyinkan kale maamulka saddexda gobolna ay maanta doorashada ay sameeyaan yani ay diidaan warka dowladdana waxay noqonayaan in madaxweynahoodan wax cid aqoonsanaysa usan jiri doonin dowladda isan wax aqoonsa ka heli doonin ay la mid noqonayaan maamulka lixda gobol oo hadda isagan dowladda ay horeysan aqoonsi u siinin marka fursad ayaa ka lumaysa ayaan isleeyaha maamulka saddexda gobol oo hadda dowladda hore u ogola shirkooda haddii hadda dowladda hakisa ay diidaan hakadka dowladda gelisay ay madaxtinimada doorashadan ay sameeyaan dowladdan hadhowda aqoonsan weyso fursad baa ka lumaysa fursadaas oo ah in la yidhahdo haddana zero ha laga soo bilaabo marka waxaad moodaa siyaasadaha karan kule dabcan in ay hadda ay ka jiraan magaalada baadhabo
waa gartay marka fursadaasi lumaysa sidee hadda looga gaari karaa
fursaddan waxay ka lumaysaa waa shacabka kulle goboladaas ku nool iyo dadka hadda siyaasiyiinta hamiga daba ku jiro runtii ama shirkan soo abaabulay shirkaas aad ogsoon tahay waxaa kusoo baxay kharash fara badan badanaana shirarka soomaalida waxaa guulaysta aada iskaga yaro kharash baa ku baxo juhdi baa ku baxo natiijada aakhirkana waxaa timaada guuldarro iyo gul yacni inay guul daraysato hamigii iyo ujeedka shirka loo qabtay waxyaabaha keenayana waxay ay tahay deg deg in aad moodo dadka soomaal yacni inay caadeysteen dadka shirka wada ama dadka siyaasiyiinta ama wax walba in la dedejiyo aan talada dadka aan laga soo qeybgelinaynin waxyaabahaasa u aaneynayaan isleeyahay horta in mar walba ismaandhaafka soo celcelinayo runtii fursad ulumaysana waxay tahay hadda wakti fara badan baa kasoo baxay haddii maanta ay sameeyaan madaxweynenimana dowladda aysan aqoonsaninna qolooyin kale dowladda aqoonsanin baa jirto markaas waxaa imanaysa hadha qolooyinka kalena ay ku doodayan waa ogan lahay saddexda dowlada saddexda maamul goboleedka saddexda gobol in la sameeyay hadda ha lasoo bilaabo marka waxaad moodaa fursad inay heli karaan dhan marka la fiiriyo qolooyinka maamulka lixda gobol inay meeshaas fursad ka helaayaan haddii maamul ay qolada hadda shirka maamulka saddexda gobol wada hadday ka dhagacdeegaan awaamirta iyo amarada kasoo baxaayo madaxda sare ee dowladda
waa garta marka sidee hadda arrintan oo dhan loo hagaajin karaa
horta waa nasiib daro runtii isqabqabsiga ka taagan runtii goboladan koonfureed in muddo asoo socday ilaa haatan wax oo xal aysan laga gaarin dowladdan aad moodaa hadda dhexdeeda inay isku mashquulsan tahay runtii aysan awood badan aysan saaraynin waxaan isleeyahana aniga sida loo xallin karo in ay tahay hadda dowladdii iyaa waddanka mas-uulka inay yacni u jeesato iyo in horta la fiiriyo maxaa ma walba keena shirarka in la qabto fashil inuu yimaado maxaa keena isqabqabsiga xaggee wax ka socon layihin in dad khubaraha loo saaro arrintan baaritaan lagu sameeyo runtii cilladaha meesha ay ka jiraan in la fiiriyo runtii oo xal sidii xal loogu gaari lahayna dabadeed guddigaas ay soo saaraan dowladdana dowlad talooyinkaas ay qaadato aniga run ahaanta waxaan isleeyahay caqabada ugu weyna jirta waxay tahay marka hore dadka iyagoo cabanayaan runtii oo dhibaatooyin jiraan ama farsamada ay qaldan tahay in layska dhiga tiro oo boosiis wax lagu soo wado caqabadeeda culeyskeedana waxaa la dareemaya markii aakhirka la yimaado la rabo in wax la gebagabeeyo sida haddaba culeysku u dareemayaan guddigan hadda maamulka runtii saddexda gobol ee hadda rabaan in ay sameeyaan dabcan ayagana way ku adkaysanayaan marka waa dhibaatooyin runtii waxaynan dhabarjab ku tahay hanaankii hergelinta federalismka la rabay in laga hergeliyo waddanka oo dhan labada kun iyo lixdan sida ay doorasho u dhici lahayd waxaad moodaa marka lagu wada gaaraan isleeyahay haddii hadda awaamiirta dowladda laga dayacadeego mase rabitaankooda amase dalahooda siyaasadda isu dayan inay fuliyaan waxba ma suurtagelayso gurbaan cidlaha meel lagu timo waan isleeyahay haddii maanta doorasho ka dhacday magaalada daadhabo ay lagu soo qancinin qolooyinka maamulka le gobol aan lagu kan dowladda inaysan raalli ka ahayn waxaan ku tilmaami karaa un gurbaan meel cidlaha lagu timo inay tahay uu noqonayo maamul fashil un ah horta waxan waa siyaasada runtii qolooyinka maamulka lixda gobol waxaad moodaa kasbasho shacab taageera inay haystaan warkan saaka kasoo yeeray gudoomiyaha baarlamaankan qolooyinka maamulka lixda gobol haddii aan ummadda aan u falanqeeyay siyaasada ka jirta beedhabo waxay u tahay fursad waayo waxay yacni fursad ugu tahay in haddii saaka doorasho ka dhacdo magaalada beedhabo dowladana ay joojisay hakise hadhowda wuxuu ku doodaya qolooyinka maamulka lixda gobol dowladdii adinkaaba joojiya madaxweynahan haddaad dowladda ay aqoonsadaan anaganan aqoonsada imanayso taa marka waxaa imanaysa in fursad ay helaan la yirahda hadda iyo kow waxaa lasoo bilaabo ee shir iyo hadda kadib adaabo taasna waxay yani dhabarjaf ku noqonaysaa dadkii oo siyaasiyiinta ama guddigii waday ama dadkay kasoo shaqeynaya maamulka saddexda gobol oo runtii wakti badan soo geliya runtii ay waxaad moodaysaa in ay siyaasadooda ay fashil ku noqonayso marka midowda ku taag un waaye marka ani xalka waxaan u arkaa in la isku keeno maamulka lixda gobol iyo maamulka saddexda gobolba dib heshiisiin laga dhex sameeyo baseel siyaasadeed la keeno dadka marka lasoo heshiisiye kadib waxa ayaga kuwada qanacsiin afti laga qaado dadka inay rabaan lix gobol inay rabaan saddex gobol inay rabaan laba gobol kadib marka dadka waxay ku qanacsan yihiin dabadeedna u bataan codka dadka u bato kadib ay dowladda go-aan ku qaadato in ay meesha dadku badan yihiin ay raacdo dhibaatada jirtaa waxay tahay dowladda siyaasad gooni wadataa maamulka qolooyinka saddexda gobol siyaasad gooni wataan lixda gobol siyaasad gooni wataan wax qaranimada soomaaliya danta shacabka fiiranayo ma jirto marka danaysa shakhsiyadeed waa jirto taasina runtii inta danaysa shakhsiyadeed jirto suurtagal maan in la helo danta guud in la wada shaqeeyo